بسم الله الرحمن الرحيم القاعدة الثالثة قاعدة سدحاب وحوي أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس إن النبي ضدك صوبحي يعني ضد أي النبي الله دري أو كسو دحبحي dadkaasoo mutafariqiina ku kala tagsan fii cibaadaatihim cibaadaadkooga waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam ku soo baxay dad cibaadaadkooda ku kala tagsan oo minhum ay ka mid yihiin dadkaas man yacbudu almalaa'ika kuwa malaa'igta caabuda wa minhum dadkaa nebiga loo soo saaray nebiga loo soo diray waxaa ka mid ahaa man yacbudu alambiyaaa walsaalixiin kuwa ambiyada iyo dadka wanaagsan caabuda wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu alashjaara kuwa geedaha caabuda iyo walaxjaara dhagaxaanta wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu ashamsa waalqamara kuwa cadeedda iyo dayaxa caabuda wa qaatalahum rasuulu ullah rasuulka allana waa la wada dagaalamay sala allahu calayhi wasalam walam yufariq manuu kala saarin baynahum dhexdooda waxa uu sheekhu yidhi qaacidada saddexaad ee afartii qaacido ka midihii waxa weeye in nebiga sala allahu calayhi wasalam loo soo diray dad cibaadaadka iyo waxyaabahay caabudayaan ku kala tagsan oo qolo waliba macbuud gaara ay caabudayaan qaar malaa'igta caabuda qaar ambiyada caabuda qaar dadka wanaagsan iyo awliyada caabuda qaar dhagaxaanta iyo geedaha asnaamtooda ka qorta iyo kuwa cadeedda iyo dayaxa caabudaba dad sidaa ugu kala duwan macbuudaadkaay caabudayaan baa loo soo diray rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam dhammaantood waa la dagaalamay oo muu kala saarin oo muu odhan idinkuma malaa'igtaad caabudaysaan kuwan daaya ilan malaa'ig ilaahay bayba caabudeene kuwani ma rusushay caabudayaan way ka dhow yihiin muu odhan kuwani ma dhagaxay caabudayaan iyagaa mushrikiina sidaa uma kala saarin ee u xusimay wax alla wixii ilaahay kayrkii wax kala caabudayey si isku mida ayuu ka dhigay waanu la wada diriray wadaliilu daliilkuna qawluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyi waqaatiluuhum xataa laa takuna fitnatu wayakuuna addiinu kulluhu lilah waxaa allau yidhi subxaanah waqaatiluuhum la dagaalama baa alla u yidhi gaalada mushrikiinta ah la dirira xataa laa takuuna fitna ay shirk ay xataa laa yuujada shirkun ilaa shirki aan la helin oo shirki adduunka ka dhammaado oo ilaahay keligii la caabudo oo wayakuuna addiinu diinkuna u ahaado kulluhu dhammaantii lilaah ilaahay mid u barax tiran waxaa la yidhi subxaanah waqaatiluuhum lam yastahni minhum axada qof kamuu soo reebin wuxuu yidhi la dagaalama waa caam weliba gaayada xataa laa takuuna fitna maanta takuunudani waa min kaana waana taama markaa ficil laazima ama waxa weeyaan mugayaru siiqa ayaa lagu macneeyaa marka xataa laa takuuna fitna ay laa tuujada fitna ilaa an fitna ama shirkiba la helin la dirira baa layidhi oo wayakuuna addiinu kulluhu lilaah daacad iyo cibaadaduna ay noqoto mid alla u barax tiran oo walaa yucbada hayruh ilaahay kayrkii aan la caabudin macnaha adduunka dushiisa ilaa ilaahay keligii lagu caabudayo oo shirki ka dhammaanayo la dagaalamaa la yidhi dee lama kala saarin marka haadihi alqaacida waa qaacido aada iyo aada u muhiim ah waayo dad fara badan waxaanay fahmin in shirkigu uu shirki yahay yacni shirkiga marka la tacriifinayo yacni lama kala saaro ciddan ilaahay lagu lamaaneeyey waa ayo ma malagba ma nebiba ma rasuulba ma weliba ma dhagaxba ma geedba ma cadeedba ma dayaxba yacni bigadi annadar can hada kulli waxaasoo dhan lama fiiriyo lama eego laakiin shirkiga waxaa lagu tacriifiyaa inuu shirki yahay ciddan lagu lamaanaynayo ilaahay waxay doonto ha noqoto oo ashirk waa itikhaadu niddi maca allah in la samaysto wax ilaahay la barbar dhigayo yani tacriifka waxaa laga soo qaatay hadalkii nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam markii la weydiiyey rasuulka xadiisu ibni mascuud fi saxiix ayu dembi acdam wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqa inaad ilaahay u yeesho midaad barbar dhigto ood ku shabbahdo ood ku lamaanayso iyadoo ilaahay ku abuuray ama shirkigu waxa weeyi cibaadatu hayri illaah ilaahay hayrkii oo la caabudo ama ilaahay hayrkii oo ilaahay lala caabudo lagu lamaaneeyo lala baryo ama taswiyatu hayri illahi billah fima huwa min khasaa'is illah yacni ilaahay hayrkii cidaan alla ahayn ilaahay in lala simo oo khasaa'ista alla uu leeyahay lagula simo tallaahi in kunna lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin waa kuwii lahaa gaaladu iyagoo calaacalaya waxa weeyaan baadi baanu ku sugnayn markaanu waxa weeyaan ilaahay idin idin barbardhiganay eenu idinla simanay yacni taswiyadaa markaanu samaynaynay idan shirkigu waa shirki iyadoon la fiirin ciddan ilaahay loogu shariig yeelay waxay doontaa noqoto waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a wacbudu llah ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii caabuda walaa tushrikuu bihi shay-a axad kale ama shay kale rabbi ha ku lamaanaynina shay-an waxay culimmadu yidhaahdaan waa nakiratun fii siyaaqi nahyi tufiidu alcumuum waa nakiro yacni dhacday iyadoo nahyi laga hadlaayo marka waxay faa'iidaynaysaa cumuum oo waxay caam yeelaysaa wax kastoo ilaahay lagu lamaaneeyo malakan kana aw nabiyan mursalan aw waliyan saalixan ayan kaan aw shajaran aw xajaran wax allo wixii ilaahay lagu lamaaneeyo ayay caam yeelaysaa nakiradaas walaa tushrikuu bihi shay-a waxay marka culimmadu yidhaahdaan alashyaau bixaqaa'iqiha laa biasmaa'iha lianna alasmaa laa tugayiru min alxaqaa'iqi shay-a yacni ashyaada waxaa lagu qiimeeyaa xaqaa'iqdeeda ee magacaanteeda ma aha waayo magacu madmuunka shayguu xambaarsan yahay waxba kama dooriyo kama bedelo macnaha shaygii isagoo shirkiya haddaad tawxiid adu u bixiso magacaad u bixisay dee ku hagaagi maayo ee xaqiiqadiisunbuu ahaanaya khamrada haddaad sharaab caadiya ama caano u bixiso dee khamradii waa khamro un xaqiiqadeedii magacaa doonta u bixi macnaha ashyaadu waa bixaqaa'iqiha laa biasmaa'iha marka macnuhu waxa weeye ilaahay hayrkii haddii la caabudo ama ilaahay cid kale lagu lamaaneeyo xukunkiisu waa shirki ciddaa lagu lamaanaynayaa cidday doonta ha noqoto waayo dad fara badan waxa yacni iskaga darsamay waxay moodeen shirkigii hore ee aayaadka iyo axaadiistu ay ku soo degtay waxay moodayeenuun kuwa caabudaya dhagaxaanta iyo geedaha iyo asnaamta laakiin aw hebel haddaad caabudood barido ood isaga ictiqaado dhib iyo dheefba inuu kuu hayo waa shirki malag haddaad caabuddo ood barido ood mooddo dhib iyo dheefba inuu kuu hayo waa shirki rasuul haddaad caabuddo ood barido ood mooddo isagu inuu tasaruf adduunkan iyo kownkan ku leeyahay oo uu dhib iyo dheefba kuu hayo waa shirki dee sanamka dhagaxaa laga soo qoranaya ama geedkaa laga soo goosanayana waa shirki idan yacni xaqiiqatu shirki waa taas waa ilaahay hayrkii in la baryo ama ilaahay cid kale lagu lamaaneeyo ayuu shirkigu yahay laakiin ku kala duwanaan maayo xaqiiqada shirkigu ciddan ilaahay lagu lamaanaynayo la barbar dhigayaa cidda ay tahay ku kala duwanaan maayo oo la odhan maayo hadduu melag yahay shirki noqon maayo ama hadduu rasuul yahay shirki noqon maayo ee shirkigu waa kii dhagaxa iyo geedka uun la odhan maayo shirki waa shirki wax allo wixii ilaahay la barbar dhigo ee lagu lamaaneeyo ee khasaaistuu ilaahay gaar u lahaa la siiyo shirki ayuu noqonaya ayan kaan kaa'inan man kaan wax allo wuxuu doona ha noqdo waana arrinta muhiimka ah ee dadka zamankani aad inay u fahmaan ay waajibka ku tahay waayo dad fara badan waxay moodayaan xataa dadkii hore inay dhagaxaan iyo geeduun caabudi jireen laakiin waxa xaqiiqo ah kuwii hore laftoodu inay dee nooc walba lahaayeen sidaa sheekhu tilmaamay kuwa dhagaxaan caabuda kuwa geeda caabuda kuwa malaa'ig caabuda kuwa ambiye caabuda haddana maca daalika nebigu ma kala saarin oo nebi maxamed markii loo soo diray muu kala soocin rasuulku oo muu odhan kuwa malaa'igta iyo ambiyada iyo dadka wanaagsan caabudaya gaar u saara kuwa dhagaxaanta iyo geedahana gaar u saara ma odhan laakiin shirkiga qaacide keliya oo midayse ayuu siiyey oo inuu shirkigu shirki yahay dhammaantoodna lala dagaalamayo xataa laa takuuna fitna wa yakuuna addiinu kulluhu lilah marka mushrikiinta zamankana yani waxay doonaan ama tawasul ha ku magacaabaan ama tashafuc ha ku magacaabaan iyo kuwa ay leeyihin ilaahay baanu ugu dhowaanaynaa sidii kuwii horeba maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa waxay doonaan ha ku magacaabaane shirki waa shirki mar haddii qofku uu ku dhaco walasmaau laa tugayiru min alxaqaa'iqi shaya waa qaacida magacaanta si kastoo magaca loo qurxiyo loo dhoobdhoobo loo dhaldhalaaliyo xaqiiqada shayga waxba kama bedelo macnaha khamradu xukunka ay leedahay miyuu bedelmi haddaynu magac fiican oo qurux badan u bixinno ribada xaaraanta ah haddaynu magac yaroo wanaagsan u bixinno oynu nahno waynu ku dhaqmaynaa miyaa xukunkeeda ay wax ka bedelaysa ribadu waa riba un magaca doonta u bixi khamraduna waa khamro magaca doonta u bixi zinaduna waa zino wahaakada shirkiguna waa shirki ama tawasul u bixi ama tashafuc u bixi alqaacidatu ahalihatu qaacidada saddexaad waxa weeye ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama bahara calaa unaas inuu nebigu dad ku soo baxay oo loo soo diray dadkaasoo mutafariqiina fii cibaadaatihim cibaadaadkooda ku kala tagsan oo ku kala guduwan oo qoloba ay wax caabudayso arbacun mutafariquuna khayrun am illaahu alwaaxidu alqahaar kii nebi yuusuf ku lahaa asxaabtiisii ma rabbiyaal waxa weeyaan kala tagsan oo mutafariqiina ayaa khayr badan mise ilaaha subxaanahu wa tacaala alwaaxidu alqahaar kelida ah markaa nebigu wuxuu ku soo baxay dad cibaadaadkooda sidaa ugu kala tagtagsan oo qolo weliba ay macbuud gaara caabudayso minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu almalaa'ika kuwa malaa'igta caabuda wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu alambiyaaa wasaalixiin kuwa ambiyada iyo dadka wanaagsan caabuda wa minhum waxaa ka mid ahaa man yacbudu alashjaara waalaxjaar kuwa geedaha iyo dhagaxaanta caabuda wa minhum man yacbudu ashamsa waalqamar waxaa ka mid ahaa kuwa cadeedda iyo dayaxa caabuda wa qaatalahum rasuulu llah rasuulka ilaahayna waa la wada diriray oo wuu la wada dagaalamay walam yufariq baynahum manuu kala saarin waddaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyi waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitna ay shirkun ay xataa laa yuujada shirkun ilaa shirki aan la helin oo shirki adduunka ka dhammaado oo wayakuuna addiinu ay taaca taacada iyo diinkuna wahaada kulluhu dhammaantii lilaah mid ilaahay u banaxtiran oo macnaha walaa yucbada hayruh ilaahay hayrkiiba aan la caabudin ilaa shirki uu dhammaado daacadna ilaahay ay u badhaxtiranto ilaahay hayrkii aan la caabudin la dagaalamoo la dirira ayaa ilahay yidhi gaalada walam yastafni minhum axada qof kama soo reebin ama malaa'igaha caabudaan ama ambiyaha caabudaan ama saalixiina caabudaan ama dhagaxaan iyo geedaha caabudaan ama cadeed iyo waxa weeyaan dayax ha caabudaan wax alla waxay doonaan ha caabudaan marka waa isku mid ama waa weli saalixa dheh oo xabaashiisa aan tegayo oon isaga baryayo oon caabudayo ama waa dhagax dheh isku mid weeyi wa daliilu shamsi waalqamar sheekhu markaa iminka wuxuu tirinayaa qaacidadan saddexaad maadaama uu inoo sheegay inay cibaadaadkooda ku kala tagsanaayeen macnaha waxyaabahan macbuudaadka in la caabuday adilla tusinaysa cadeedda ay qola caabuday oo dayaxa qola caabuday oo malaa'igta qola caabuday adiladii ku tusinaysa ayuu inoo tirinaya waxa u yihi wa daliilu shamsi waalqamar cadeedda iyo dayaxa in la caabuday daliilka tusinayaa waxa weeye qowluhu tacaala hadalku alla yidhi laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar wasjuduu lilah aladii khalaqahuna in kuntum iyaahu tacbuduun ilahay wuxuu yidhi wa min aayaatih aayadda bilowgeedu wuxuu ahaa wa min aayaatihi alleylu waalnahaar ilaahay aayaadkiisa waa weyn ee lagu garto weynidiisa iyo waxdaaniyadiisa waxaa ka mid ah alleylu waalnahaar habeenka iyo maalinta isweydaaranaya ee kolba midu soo gelayo een habsan iyo ta'ahur lahayn ayaa ka mid ah iyo waashamsu waalqamar cadeedda iyo dayaxa ayaa ka mid ah waxa uu rabbi yidhi laa tasjuduu lishamsi cadeedda ha u sujuudina walaa lilqamar dayaxana ha u sujuudina oo ha caabudina wasjuduu lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala u sujuuda alladii khalaqahunna allaha abuuray dayaxa iyo cadeedaba in kuntum hadda ahaateen iyaahu alle tacbuduuna kuwa caabudaya waxaa halkan laga fahmayaa marka inay jireen dee dad cadeed iyo dayaxa caabuday sidaa darteed ayaa ilaahay addoommadiisa u diidaya oo uu leeyahay war cadeedda iyo dayaxa ha caabudina ilan waxaa jira dad caabuday laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamar ha caabudina cadeedda iyo dayaxa wasjuduu laa tasjuduu ha u sujuudina dheh lishamsi cadeedda ha u sujuudina walaa lilqamar dayaxana ha u sujuudina wasjuduu lilah ilaahay subxaanahu wa tacaala u sujuuda oo caabuda alladii allaha khalaqahunna abuuray cadeedda iyo dayaxaba in kuntum iyaahu tacbuduun haddaad ahaateen kuwa allah subxaanahu wa tacaala caabudaya sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam sida xadiidka ku ansaxday xadiidka fi lbukhaari wa muslim min xadiisi ibni cumar nebigu wuxuu lahaa laa yataxara axadukum fayusallii cinda طuluuci الshamsi walaa cinda guruubiha midkiin salaadiisa yuu la eeganin uunu ku beegin oo aanu tukanin cadeeddu markay sii dhacayso ee ay godka baalka la gelayso iyo markay soo baxayso ay baadka la soo baxayso labadaa jeer yacni marka ay sii dhacaysana yuu tukan waxa weeyaan qof marka ay soo baxaysana yuu salaadiisa la eegan macnaha waa awqaadda nahyiga la diiday qofku inuu sunnayaashiiyo salaaddii tukado awqaadda laynaga reebay ka mid tahay marka ay soo baxayso ilaa ay waxa weeyaan waran jooggii ay soo kor noqoto iyo marka ay sii dhaxayso ilaa ay si fiican ay u wada dhacdo yacni waa waqtiyada laynoo diiday in salaaddii lala beegsado lala eegto waayo awqaaddaas dee dad baa cadeedda u sujuuda marka ay soo baxayso iyo marka ay sii dhacayso dad caabudo u sujuudaa jira marka waxaa laynoogu diiday walow sujuudda iyo salaadu haba noqoto lilaah oo inaku yacni qofku walow ilaahay haba u tukanayo isagu oo cibaadadiisu ha noqoto cibaado khaalis ah haddana waxaa la diiday inuu shabaho ficilka mushrikiinta oo mushaabahat lmushrikiin baa loo diiday hadda niyadii iyo qasadkii isku mid ma ah adigu cadeedda uma tukanaysid oo uma sujuudaysid ee ilaahay baad u sujuudaysa ood u tukanaysa haddana waxaa la diiday si aanad kuwaa ugu ekaan waktigaa iyagu ay u sujuudayaan baa laynoo diiday inaka sujuudiiyo salaadii si aynaan u shabihin waxaana la yidhaha waa min baabi sadi daraa'ic yacni wasaa'ilka shirkiga taga iyo waddooyinka galo oo dhan si dadka looga awdo oo xataa daahirka aynaan uga shabihin inakoo xataa baatinkii niyadii ku kala duwan ودليل الملائكة ملائكة دليل كيدنا قوله تعالى هذا الكؤال يدوي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني دليل كتصنع إن يددك قاركود ملائكة عابدين ورب وحول سبحانه ولا يأمركم آية دبيل يدوحها ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وحاله سبحانه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة yacni umay sugnaanin bashar qof in allah subxaanahu wa tacaala uu siiyo kitaabka iyo nebinimada iyo xukumka oo fahamkii iyo cilmigii ah intaa qof ilaahay inuu siiyo umay ahaaninoo uma cunanto uma yaquula linnaas dabadeed haddana dadkii uu ku yidhaahday iyadoo ilaahay kitaabka uu ku karaameeyey kunuu cibaadan lii min duuni illaah aniga ilaahay sukadiyo addoomma iin noqdo aniga iyo caabuda macnaha labadaasi laba isqabta ma aha oo waa arrin mustaxiil oon suurtoobayn in ilaahay qof intuu ku karaameeyo kitaabka iyo nebinimada haddaba dadka uu yidhaahda aniga iyo caabuda waa midaan dhacay oon suurtoobay walaakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun laakiin waxaa ku odhanayaa yacni ruuxaas ilaahay ku karaameeyey kitaabku wuxuu ku odhanayaa waxaad ahaataan rabbaaniyiin kuwa rabbaaniyiin ah alrabbaani waa mansuubun ila arabbi rabbi ayaa loo nisbeeyey waana alcaamilu bicilmih ka cilmigiisa ku camal fala ama waxa weeyaan rabbaanigu alladii yurabbi annaasa bisigaari alcilmi qabla kibaarih ka dadka ku barbaariya kusoo tarbiyeeya cilmiga kiisa yaryar intaan kiisa waaweyn la gaadhin macnaha si tartiib tartiibah oo tallaabo tallaabo ah masaa'ilka cilmiga ka waxa weeyaan dadka ugu soo barbaariya usoo bara ayaa rabbaani la ydhaah ilan cilmigu tartiib buu leeyahay iyo awlawiyaad iyo kala horayn markaa suurtagal ma aha bashar ilaahay kitaab ku karaameeyey inuu yidhaha aniga iyo caabuda laakiin wuxuu ku odhanayaa kunuu rabbaaniyiin waxaad noqotaan rabbaaniyiin kuwa cilmigooda ku camal fala oo dadkana ku barbaariya culuumta yacni teeda yaryar ee bilowga ah intaan waxa weeyaan kuwooda waaweyn la gaadhin waxaa lagu yidhi markaa bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wa bima kuntum tadrusuun waxaad rabbaaniyiin ku noqotaan barista aad dadka kitaabka baraysaan sababteeda iyo akhriska aad kitaabka akhrisanaysaan eed baranaysaan dadkiina aad baraysaan sababtiisa rabbaaniyiin ku noqda sidaasuu ku odhanayaa dadkii walaa yaamurakum an tattakhiduu lmalaa'ika waxay ku cadfantahay haddaba walaa ya'murakum uma yaquula linnaas uma yaquuladaas ayay ku cadfantahay oo macnuhu waxa weeye bashar ilaahay kitaabkii iyo xukumkii iyo nebinimadii siiyey uma suurtowdo waxa weeyaan inuu qofka ilaahay kitaabka siiyo uma yaquula linnaas haddana dadka uu ku yidhaahdo yacni aniga iyo caabuda walaa ya'murakum yacni umana suurtagal aha walaa ya'murakum iyo inuu idin amro toona an tattakhiduu almalaa'ika inaad malaa'igta ka yeelataan iyo waalnabiyiina nebiyada arbaaba rabbiyaal aad ka yeelataan oo yacni ma suurowdo bashar ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkaa iyo xukunkaa iyo nebinimadaa uu siiyey in waxa weeyaan dadkiiyo caabuda uu yidhaahdo oo uu idin amro inaad malaa'igtii iyo ambiyadiina caabudaan ood rabbiyaal ka dhigataan arrin suuroobaysa ma aha ayaamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun ma wuxuu idin amrayaa kufri iyo gaalnimo idinkoo ilaahay u hoggaansan oo muslimiin ahaaday dabadeed miyaa gaalnimo iyo kufri uu idin amrayaa jawaabtu waa maya waa midaan suurtoobe cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddan markuu sharxayay wuxuu yidhi wa hadihi alaayatu nazalat raddan liman qaala min ahli lkitaab lilnabiyi sala allahu alayhi wasalama lama amarahum biliimaani bihi wa dacaahum ilaa taacatih aturiidu ya muxamed an nacbudaka maca allah waxay aayaddani ku soo degtay iyadoo ay radinayso waxa weeyaan kuwii ahlulkitaabka ahaa ee ku yidhi nebi moxamed markii uu amray inay rumeeyaan ee daacadiisa ugu yeedhay ku yidhi moxamedow ma waxaad doonaysaa inaannu ilaahay kula caabudno yacni nebigu markii islaamnimadii iimaanka ugu yeedhay ayaa waxay ku yidhaahdeen oo ma waxaad doonaysaa inaannu alle kula caabudno adiga tiibaa markaa lagaga jawaabayaa oo nimankii hadalkaa yidhi ahlulkitaabka ah ayaa lagu radiyaya oo ilaahay uu leeyahay basharkaa ilaahay kitaabkii iyo xukumkii iyo nebinimada uu siiyey sidaa nebi moxamed oo kale sala allahu calayhi wasalam yacni kama suurtowdo arrin mumkina ma aha inuu idin amro inaad isaga caabudaan marka cibaadadaa khaaska ah markii uu ka anfiyey kadib ayaa caam ahaanna uga anfiyey cid aan ilaahay ahaynba cibaadadooda inaanu amrayn oo walaa yaamurakum an tattakhiduu almalaa'ikata waalnabiyiina arbaaba sida aanu idiin amrayn isaga inaad caabudaan ayaa sidoo kale aanu idiin amrayn malaa'igta iyo nebiyada kale inaad caabudaan oo macnaha cibaadada naftiisana idinku yeedhi maayo isaga cidaan ahayn inaad caabudaanna idinku yeedhi maayo walow malaa'ig iyo nebiy iyo ambiyaba ha ahaadaan walaa yaamurakum idinna amri maayo an tattakhiduu almalaa'ikata waalnabiyiin yacni inaad malaa'igta iyo nebiyada ka dhigataan oo ka yeelataan arbaaba rabbiyaal oo yacni idinna amri maayo yacni suurtagal uma aha inuu dadka ku yidhaahdo aniga iyo caabuda sidoo kale walaa yaamurakum idinla amri maayo suurtagal uma aha inuu idin amro an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba inaad malaa'igtii iyo ambiyadii rabbiyaal ka dhigataan taasina mid suurtowda ma aha inuu idin amro marka aayadda waxaa laga fahmayaa dee inay jiraan dad malaa'igtii iyo ambiyada caabuday dad malaa'igtii iyo ambiyada caabuday inay jireen ayaa aayadda laga fahmaya laakiin ilaahay wuxuu caddaynayaa kuwaasi caabudidda ay malaa'igtii iyo ambiyada caabudeen inaanay ahayn amar nebigu amray laakiin iyagu ay kala yimaadeen min tilqaa'i anfusihim iyagaa naftooda kala yimid iyagaa iska caabuday laakiin amar la amroo la yidhi malaa'igtiiyo nebiyada caabuda ma aha macnuhu waa sidaas wadaliilu alambiyaa ambiyada daliilkooduna waxa weeye in ambiye la caabuday qowluhu tacaala hadalku alla yidhi waid qaala allahu ya ciisa bna maryama anta qulta linnaasi ittakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah ilaahay aayaddan wuxuu ku tilmaamayaa waxa weeyaan maalinta qiyaame inuu ilaahay nebi ciise su'aalahan weydiin doono su-aashan ilaahay nebi ciise uu qiyaamaha weydiinayaa waxay tahay liiqaamati alxujati cala alkhalq in khalqiga iyo dadkii caabudee ku dembaabay xujada in lagu oogo un weeyaane dee ilaahay horeba waa usii ogaa marnaba nebi ciise inaanu raalli ka ahayn cibaadadiisana aanu amrin taa ilaahay waa sii ogaa laakiin dadkuunbaa loogu quusgoynayaa oo kuwii ku lugo-ay ee caabuday ayuunbaa xujada lagu sii caddaynayaa waxaana aayaddan laga fahmayaa dee inay jireen kuwo nebi ciise caabuday oo dee nebi ciise calayhi salaam qaar baa caabuday qaar baa yidhi waa ibnullah qaar baa yidhi waa thalith halaatha yacni kuwii kiristanka ahaa ee nasaarada qaar badan ayaa caabuday marka yacni kuwaa nebi ciise caabuday ilaahay wuxuu caddaynayaa oo aayadda ka cad inaanu nebi ciise dee raalli ka ahayn oo aanu isagu amrin laakiin iyagu ay iskala yimaadeen su-aasha la weydiinayaana waa liiqaamati alxujati cala alkhalqi uune ilaahay horeba waa u ogaa marnaba nebi ciise inaanu amrin oo uu beri ka yahay oo nebi ciise uu amray tawxiid iyo ilaahay inay caabudaan laakiin iyagaa ka baydhay waxa uu rabbi yidhi wadkur xusnabi allow id waktiga qaala allah alla uu ku yidhi yaa ciisa ciisow ibna maryama ina maryama ahaayo wa anta qulta linnaas yacni waxaa laga cabiray maadi kaanama inay dhacday oo la yidhi waana su-aalaha la weydiin doono yowma alqiyaama laakiin haddana waxaa maadi looga cabiray sidii wax dhacay oo kale dee litaxaquq alwuquuc yacni waayo waxa la hubaa wax dhici doona inuu yahay oo mu'akad ah waxay la mid toon dee ata amrullahi falaa tastacjiluuh ilaahay amarkiisii waa yimid aha degdegsanina saacaddii qiyaame weli ma dhicin laakiin haddana way dhacday waxa loo yidhi waa hubaal dhicideedu marka arrintanna waa arrin hubaaloo dee dhici doonta marka waxaa laga cabiray sidii wax dhacay oo kale waxa uu rabbi yidhi markaa wadkur xusnabi allow id waktigii qaala allah alla uu ku yidhi yaa ciisa nebi ciisow ibna maryama ina maryama ahaayow a anta ma adigaa qulta ku yidhi linnaasi dadka ittakhiduunii iga yeesha aniga iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni ay macbuudayn laba la caabudo min duuni illaahi ilaahay sokadii ciisow ma adaa ku yidhi dadka aniga iyo hooyaday laba ilaah oo ilaahay sokadii la caabudo naga dhigta qaala waxa u yidhi markaa ciise subxaanak ilaahayow nasahnaantaada iyo ceeb la-aantaada ilaahayow adigaa ceeb laawo ah oo xumaan iyo nafsi oo dhan ka hufan eh maa yakuunu lii ay maa yambagii lii iima cunanto oo aniga mid munaasabii ah ma aha an aquula inaan idhaahdo maa laysa lii bixaqin waxaanan xaq u lahayn allah ilaah aniga iima cunanto oo mid ii habboon ma aha waxaanan xaq iyo gar u lahayn inaan ku hadlo oo ah dee aniga in lay caabudo illa waa gardaree arrintaas mid ii cunanta ma aha waxa uu yidhi nebi ciise markuu ilaahay nasaaye xumaan iyo naqsi oo dhan uu ka hufay ayaa waxa u yidhi in kuntu qultuhu haddii aan ahay mid idhi oo arrintaa ku hadlay allahayow faqad calimtahu waad og tahay taclamu waad og tahay rabbigayow maa fii nafsii waxa naftayda ku sugan walaa aclamu anigu ma ogi maa fii nafsig waxa naftaada ku sugan anigu ma ogi innaka adigu allahayow anta adigu callaamu lghuyuub waxyaabaha maqan oo dhan allaha u cilmiga badan ayaa tahay rabbigayow hadihi alaaya yacni waxaa kaloo tusinaysaa xusnu adabi ciisa maca allah edeb wanaaggii uu nebi ciise ilaahay kula dhaqmay subxaanah yacni markii ilaahay uu nasaayey xumaan iyo ceeb oo dhan uu ka hufay ayaa haddana waxa uu raaciyey inuu cilmigii xagga ilaahay u celiyo uu yidhi in kuntu qultuhu faqad calimta ilaahayow haddii aan idhiba adaa og waayo anigu dee waxa ma ogi maa fii nafsig laakiin adigu waad ogtahay waxaa naftayda ku jira anta callaamu lhuyuub markaasaa uu yidhi maa qultu lahum ilaa maa amartanii bihi an icbudu allaha rabbii wa rabbakum kumaan odhan ilaa tawxiidkii aad ifarteedii amarti mooyaane allahayow oo ah inaan ku idhi ilaahay keligii caabuda rabbigay iyo rabbigiinna allaha aniga iyo idinkabayna barbaariye dhammaanteen ee rabbulcaalamiinka ah rabbigaa keligii caabuda ayaan ku idhi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala seenu hore u tilmaannay waxaa su-aashaa loo weydiinayaa un waa iqaamatu lxuja cala alkhalqi ilaahay waa og yahay in nebi ciise arrintaa beri u ka yahay laakiin waxaa aayadda ka cad ilaahay hayrkii uu ku tacalluqo oo dhib iyo dheefa uu ka dalbo oo ilaahay mooye axad kale waxaanu karayn isaga uu ka doono faqad itakhadahu ilaahan macbuud buu ka dhigtay qofku wax kasta oo ilaahay hayrkii ama geed ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama nebi ha noqdo ama malag ha noqdo wax kastaoo ilaahay hayrkii alla ka soo hadhay oo qofkii uu wixii ilaahay xaqa uu u lahaaye khaaska u ahaa uu ka dalbo ilaah buu ka dhigtay macbuud laakiin waa macbuudun bilbaatil waa macbuud baatil lagu caabuday oo dee ka xaq lagu caabuda waa ilaahay oo keliya dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil yacni wax allo waxa ilaahay keyrkii la caabudo baatil baa lagu caabudaa laakiin ilaahay unbaa keligii ka xaq lagu caabuda ah marka inuu qofku wax kastoo ilaahay keyrkii uu ka dalbo wixii ilaahay laga dalbi lahaa ama khasaa'istii ilaahay uu siiyo cid kastoo alla ka soo hadhay inuu ilaah ka yeeshay dee waxaa laga deliishanayaa waxa weeye ittakiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illah yani waxaa lagu tilmaamay kuwaa nebi ciise iyo hooyadii caabuday inay laba ilaah ama laba macbuud ka yeesheen oo ilaahay sukadi ay caabudayaan laakiin dee waxay ku caabudeen bilbaatil ee bilxaq hun ay caabudeen marka cibaadada nebi ciise la caabuday waxay daliil u tahay dee ambiyada qaarkood in la caabuday haddana cibaadaday ambiye caabudeen dee waxba may anficina shirki bay noqotay waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uma ogola cidaan isaga ahayn oo naftiisa ahayn rabbi cibaado uma ogola wa daliilu saalixiin dadka wanaagsan yacni in la caabuday qaar ka mida dadka wanaagsanna daliilkoodu qawluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyi ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrabu wayarjuuna raxmatah wayakaafuuna cadaabah waxa uu rabbi yidhi ulaa'ika kuwaas aladiina kuwaasoo yadcuuna ay baryayaan hee yabtaguuna waxay doonayaan oy dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa waxay u dalbayaan alwasiila ay alqurba minhu biaacatih inay ilaahay aacadiisa iyo cibaadadiisa ugu dhowaadaan ayay dalbayaan ayuhum koodii baa dalbaya yabtaguuna damiirka marfuucee ku jira ka bedel ayuhum koodii ayaaba dalbaya ilaahay inuu daaco ugu dhowaado huwa isaguba aqrabu ilaahay ugu dhowaansho badan kooda ilaahay ugu dhow ee ugu fadliga badan ayaa haddana dalbaya dariiqo uu ilaahay ugu dhowaado oo taacadiisa iyo cibaadadiisa ah wayarjuuna waxaanay rajaynayaan raxmatahu ilaahay raxmaddiisa wayakhaafuuna cadaabah ilaahay cadaabkiisana waa ka baqayaan ulaa'ik ismu ishaaruhu waxa weeyaan waa fii maxalli rafcin mubtada ulaa'ik ismu ishaarahaas aladiina isamkaa mawsuul waa sifa lismi lishaara oo ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwa sifa weeyi yadcuuna jumladanna waa siladii mawsuulka la maxalla min alciraab oo ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadcuunahum ay baryayaan yani aladiina dii bay sii caddaynaysaa kuwa la ishaarayaa waa kuway caabudayaan caadidkii dee mawsuulkuna waa maxduuf oo yadcuunahum oo aladiinada u noqonaya oo marka ulaa'ika kuwaas aladiina kuwaasoo ay yadcuuna ay yadcuunahum ay baryayaan oy caabudayaan ee yabtaguuna waxay dalbayaan halkaa khabarka rid marka oo macnaha jumladaa ficliyadee yabtaguuna ayaa fii maxalli rafcin khabaru ulaa'ik yabtaguunada ayuu khabar ku dhacaya marka oo macnuhu waxa weeyi kuwaa ay caabudayaan ay ulaa'ika almadcuwuun yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila iyagaaba ilaahay taacadiisa ugu dhowaanaya marka aayaddu waxay tilmaamaysaa yacni kuwii caabudayay dadka wanaagsan ee saalixiinta ama ambiyada ama malaa'igta kuwii caabudayey ayaa waxaa la leeyahay kuwaa ay caabudayaanee macbuudiinta ay ka dhigteen iyagaaba dalbaya inay ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa ugu dhowaadaan marka nin isagiiba addoon ah oo ilaahay caabudaya oo taacadiisa ugu dhowaanaya ma istaahilo manuu mutaysanoo mustaxiq ma aha dee isagii in la caabudo oo macnaha ulaa'ik kuwa ama ambiyada ah ama saalixiinta ama malaa'igta ee wanaagsan ee ay iyagu ilaahay kayrkii caabudayaan kuwaasi iyagaaba ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa ugu dhowaanaya marka macnuhu waxa weeye kuwo iyagiiba addoommo ah oo ilaahay ugu tawasulayo oo ugu taqarubayo oo ugu dhowaanayo cibaadaadka dee in iyagii la caabudaa ma garba maaha gara waa gardar waayo kuwaas iyaguba ilaahay bay dee ugu dhowaanayaan taacaadkiisa marka iyagii addoommada ahaa ee alla caabudayay in iyaga lasii caabudaa arrin munaasaboo habboon ma aha weliba yacni ayuhum aqrabu ayuda marka laga bedelo damiirka yabtaguuna wowdaa marka laga bedelo oo ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadcuuna ay baryayaan hum iyaga yabtaguuna waxay dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ay u dalbayaan alwasiila ay alqurba minhu bitaacatih inay ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa ugu dhowaadaan ayay dalbayaan oo iyagaaba cibaadaadka ilaahay ugu dhowaanaya oo ugu tawasulaya ka bedel ayuhum koodii baa dalbaya inuu taaca alle ugu dhowaado kuwa isaguba aqrabu ilaahay ugu dhowaansho badan hadda ku kale iskaba dhaaf kooda ilaahay ugu dhow oo malaa'igtu uga horrayso almalaa'ikatu almuqarabuun oo ambiyadiiyo rusushii ay ku xigto oo saalixiintii iyo addoommadii wanaagsanaa ay ku xigaan macnaha kuwooda ilaahay ugu dhow ayaa haddana dalbaya inay ilaahay usii dhowaadaan mid kalena iskaba dhaaf marka macnuhu waxa weeyaan nin isagiiba doonaya ama makhluuq isagiiba dalbaya inuu ilaahay taacada ugu dhowaado oo ilaahay ugu tawasulo dee isaga in loo soo dhowaado isagii la caabudaa arrin garan ma aha waa iyagii baba addoomma ah aayadda markaa waxaa sii fasiraya yani bacdul axaadiid ku soo aroortay sunnada saxiixna ah waayo sunnada had iyo jeer way caddaysaa qur'aanka wa anzalnaa ilayka dikra litubayana linnaasi maa nuzila ilayk ilahay waa kiilaa nebi maxamed waxaanu qur-aanka ugu soo dejinnay si aad dadka ugu caddayso waxyigaa munazalka ah marka waxaa ku soo aroortay saxiixu muslim in waxa weeyaan uu tilmaamay naزlat fii nafri min alcarab kanuu yacbuduuna nafra min aljini faaslama aljiniyuuna wاlinsu aladina kanuu yacbudunahum la yashcuruun fanazlat ulaئika aladina yadcuuna yabtaguuna ilى rabihim اlwasiila yani riwaayada xadiidkaas waxay ahayd aayaddani waxay ku soo degtay dad yani ka mid ahaa carabta oo caabudi jiray koox jinka ka mid ah dabadeed jinkii ay islaameen iyagoo insigii caabudaya aanay warbow hayn markaasay aayaddani soo degtay ilaahay uu leeyahay kuwaa ay caabudayaan waa jinkiie iyagaaba ilaahay taacadiisa ugu dhowaanaya riwaayo kale oo xadiid cabdillahi bin mascuud fii saxiixi muslim waxay ahayd inay aayaddani ku soo degtay nafarun min aljinni aslamuu wa kanuu yucbaduun yacni koox jinka ka mida oo islaamay lana caabudi jiray fabaqiya aladiina kanuu yacbuduuna calaa cibaadatihim waqad aslama nafaru min aljini marka macnaha waa isku mid un labada riwaayo waxay kuwii caabudi jiray baaqi ku noqdeen cibaadadii jinka iyadoo jinkiiba ay islaameen marka macnaha xadiidkaas wuxuu tilmaamuun inay ku soo degtay aayaddu yacni niman jin ah oo kuwo insi ay caabudi jireen dabadeed jinkii iyagoo islaamay oo ilaahay caabudaya oo dee rabbi rumeeyey ayaa kuwii insiga ahaa ay cibaadadii iska sii wateen markaasaa ilaahay uu leeyahay kuwaa aad caabudaysaan iyagaaba ilaahay u dhowaanaya maxay idinka caabuday iyagiiba addoomma ah waxaanay caam yeelaysaa aayaddu yacni xadiidku wuxuu tilmaamuun tusaale ka mida tusaalayaasha ay aayaddu ku rumoobayso ee khaas kuma aha oo waxa uu caam yeelayaa yacni oo ay aayaddu shamlisanaysa ay koobsanaysaa cid alla ciddii wanaagsan ee ilaahay hayrkii la caabudo ama malaa'ig ha noqdaan ama ambiye ha noqdaan ama saalixiin ha noqdaan cid alla ciddii wanaagsan ee ilaahay caabuda ee iyadana la sii caabudo ayay ku rumoobaysaa oo macnaha waxaa la leeyahay kuwan addoommada ah ee ilaahay u dhowaanaya maxaad idinku ka caabudaysaan allaha ay caabudayaan caabuda marka aayaddu waxay daliil u tuun dadka wanaagsanna in waxa weeyaan ay jireen dad caabudi jiray saalixiintana shirkigii ugu horreeyena ummaddan halkuu ka soo galay wuxuu ahaa shirkigii shirku qowmi nuux oo rag wanaagsan alguluwu fi saalixiin dad wanaagsan oo dhintay ayay ku talax tegeen oo siday ugu talax tegayeen iyagii ay caabudeen marka had iyo jeer alguluwu fi saalixiin dadka wanaagsan in lagu talax tagaa waa wasiila min wasaa'il shirk wadooyinka shirkigu ummadda ka soo galo ayay ka mid tahay ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك كوا سباء لويل الذين كوا سيدعون أي بريان كوا أي عابديان أما ملائكة النقضان أما الدوم وناكسنا النقضان يبتغون وحي بلبيان كوا وناكسني الوصيلة أي التقرب يعني دوان شيء قرب أي طاعة إلهي وجود وادان أي بلبيان إلى ربي من ربي قول حقيس أولئك كواس الذين كواس يدعونهم أي بريان يعابديان يبتغون waxay dalbayaan oo ay doonayaan ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa alwasiilata ay alqurba minhu biaacatih inay ilaahay aacadiisa iyo cibaadadiisa ugu dhowaadaan ayay doonayaan ayuhum ka bedel yabtaquuna ayuhum koodii ayaa dalbayay inuu ilaahay aacadiisa ugu dhowaado huwa isaguba aqrabu ilaahay ugu dhow kooda alle ugu dhow aacada alle inuu ilaahay ugu sii dhowaado wayarjuuna waxaanay rajaynayaan raxmatahu ilaahay naxariistiisa wayakaafuuna cadaaba cadaabkiisana waa ka baqayaan waa xaaladda qofka muuminka inuu noqdo bayna alkhawfi waalrajaa ilaahay raxmaddiisana uu rajeeyo cadaabkiisana uu ka cabsado jamaaluddiin alqaasimi fii tafsiirihi mujalladka lixaad sabxada afar boqol toddobaatan iyo kow wuxuu ku lahaa aayaddan markuu fasiraayey waa ishaara ilaa ana alcibaadata laa tatimu ila bilrajaai waalkhawf waxay aayaddu tilmaamaysaa in addoonka cibaadadiisu aanay ku dhammaystirmayn ilaa rajo iyo cabsi uu la yimaado mooyaane fabiraja takfuru طaacaat wa bilkhawf taqilu sayi'aat yani waxa weeyaan rajada طaacaadka ayaa ku farabata cabsidana macaasidaa ku yaraata ilan cadaab baad ka cabsanaysaa haddaba sidaynu soo tilmaanay alwasiila waa alqurbu min allahi biaacati in ilaahay aacadiisa loogu dhowaado wasiiladii haddaba waxay noqonaysaa wasiila sharciya iyo wasiila shirkiya ama tawasul shirkiya iyo tawasul sharci ah atawasul sharci tawasulka sharciga ah yani waxa ilaahay in loogu dhowaado sharciga ah waa maxay waxa waxa weeyaan inaad tawasul ula timaado shirkigiina waa maxay tawasulka sharcigii waxa weeye أن تتوصل إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى وبالأعمال الصالحة وبالدعاء الصالح الحي كو إن إلهي أسماء دي صفات كيسة وقدواتا وتوصل مشروعة وإلهي محولي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي مقعانك ووناك سنبوليه إلهي كبري وكعابده marka ilaaha raxmaanka inaad raxmaddiisa ugu tawasusho oo aad sifaadkiisa wanaagsan iyo asmaadiisa ilaahay ugu tawasusho yaa raxmaan fabiraxmatik irxamnii waxa weeye rabbanaa taqabal mina inaka anta asamiicu alcaliim ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa wanaagsan inaad ku barido ood ugu tawasusho waa tawasul sharci ah waa dhowaansho aad ilaahay ugu dhowaanayso magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sare sidoo kale atawasul bilacmaali asaalixa acmaashaada wanaagsan inaad ilaahay ugu dhowaato acmaashaada wanaagsan oo waxa u daliila xadiidkii asxaabu lgaar nimankii godka markay galeen waxa weeyaan dhabuxu uu ku awdmay ee yidhi wallaahi maanta halkaa idinka badbaadin maayo ilaa an tadcu allaha bisaalixi acmaalikum acmaashiinii wanaagsanayd ood alla ku baridaan mooye maanta wax kale ku badbaadi maysaan nin walba camalkii wanaagsanaayu sameeyuu ilaahay ku baryay oo mid walba camal wanaagsan ayuu yidhi ilaahayow camalkaa haddaan dartaa u sameeyey fafruj cannaa maa naxnu fiih waxaanu maanta ku jirna naga fayd dabadeed dhagaxu mar walba in yar bay ka faydmaysa ilaa markii dambe fakharajuu yamshuun iyagoo soconaya ay ka baxeen meesha marka xadiisu asxaabi algaar wuxuu daliil u yahay altawasul bilcamali asaalix sidoo kale altawasul biducaai saalixiin yacni dadka wanaagsan ducadooda in waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado oo qofka wanaagsan ee nool aada u qadintood u hormariso inuu ilaahay ku baryo sidii saxaabadaba ridwaan ullahi calayhi yacni wacaadigii cumar ibnu alkhadaab marka ay abaarta iyo jadbigu uu ku dhaco waxa weeyaan waxay soo kaxaysan jireen cabbaas ibnu cabdilmualib nabi maxamed sal ly slam adeerkii markaasuu odhan jiray cumar ilaahayow waxa weeyaan nebi maxamed markuu noolaa isaga ayaa waxa weeyaan roobka iyo waraabka loo kaa weydiin jiray markaasadna waraabin jirtay maantana istisqaaga iyo ducada waxaanu kugu weydiisanaynaa oo noo kaa baryaya waxa weeyaan nebiga iyaga adeerkii cabbaas ee waxa weeyaan na waraabi markaasa sidaa lagu waraabin jiro maada macnaheedu in cabbaas isagoo maqan sida tawasulka yani waxa weeyaan aan banaanayn isagoo maqan in jaahiisa la odhanayo bijaahi lcabbaas isaga wejigiisa iyo fadligiisaanu kugu weydiisanaa laa isaga intuu soo kaxeeyo ayuu odhan jiray dadka u roobdoono ilaahay u bari marka waa ducaau saalix alxay yacni qofka wanaagsan ee nool in la soo qadimo dadka lasoo hormariyo la yidhaha dadka u rabbi bari oo u roobdoon oo ilaahay u weydii waa qofka dee khayrka iyo wanaagga lagu tuhmayo marka waa nooc min anwaaci tawasul ilmashruuc ducaau saalix alxay in ilaahay subxaana wa tacaala noo bari la yidhaah laakiin isagoo maqan in jaahiisa ama fadligiisa ama magaciisa aanu kugu weydiisanaynaa waxa weeyaan wax bannaan ma aha marka tawasulka sharcigii waa kaas laakiin tawasulka shirkigii waxa weeye an tajcala baynaka wa bayna allahi waasita tas'alu allaha bihi inaad yacni waxa weeyaan aada waasida yeelato kuu dhaxaysa adig iyo ilaahay oo taada ilaahay baan kuwaa ku weydiisanaya oo dhib iyo dheefba yacni waxaad tidhaa aada tidhaahdo kuwaasaan ilaahay usii maraya maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa arrinta noocaasi markaa isagu waa tawasul shirki ah weeyi waa inaad ilaahay hayrkii aada dhib iyo dheefba weydiisato aw hebel ama malad ama rasuul ama nebi ilaahay hayrkii inaad baridood weydiisato adigoo doonaya inaad ilaahay u sii marto sidii mushrikiintii horeba ay u lahaayeen iyaga ma caabudayna allun baanu ugu dhowaanaynaa wamaa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa marka waasidada noocaasa ama tawasulka noocaasi waa shirki in ilaahay la yidhaha cid kalaa loo sii maraya ilaahay toos baa loo baryaa oo loo caabudaa wa daliilu laxjaari walashjaar daliilka dhagaxaanta iyo geedaha in la caabudayna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyi afara'aytum allaata walcuza wamanaata athaalithata alukhraa afara'aytum bal ka warrama ee akhbiruuni bal iiga warrama allaata sanamka laata la yidhaah iyo walcuzaa sanamka cuzo la yidhaahdo iyo wa manaata sanamka manaata la yidhaahdo athaalithata ee saddexaad alukhraa ee kale yacni sanamkaa manaata ee waxa weeyaan saddexaynayee kale bal ka warrama allaata wuxuu ahaa sanam ay reer faqiif leeyihiin waxaanu ahaa ismun ismu sanamin biaaif aaif sanam yaalla ayuu magaciisu ahaa allaata waxaana la yidhi waa wuxuu ahaa dhagax weyn oo la qoray oo guri laga dul dhisay sitaarado iyo daahiyo waxa weeyaan lagu daday oo sida kacbadoo kale u eg ay u ekaysiiyeen kacbada oo agtiisa waxa weeyaan ay ku ictikaafi jireen oo ay caabudi jireen ayaa laata lo odhan jiray cuzana waxaa la yidhi waa- waxay ahaayeen geedo budhaca oo ku yaalla meesha waadi nakhla la yidhaha makiya daa'if u dhacaysa iyada lafteeda dhismayaal iyo daahiye iyo waxyaabahaas ayaa ku samaysnaa waxaana geedaha ku jiray shayaadiin dadka halkaa kala hadasha way moodayaan ilaahyo waxa weeyaan wax u qabanaya oo marka halkaa ag tagaan geeduhu inay hadlayaan bay moodayaan laakiin shayaadiin baa ku dhex jirta oo kala hadli jirtay waxaana sanamkaa waxa weeyaan cuzana iska lahaa nimankii quraysh iyo reer maka iyo wixii ka ag dhowaa manaatana isna dhagax weyn buu ahaayo yaalla meel u dhow buurta la yidhaha jabalu qudayd oo makiya madiina u dhaxaysa kaana waxa wada lahaa reer khusaaca iyo aws iyo khasraj marka asnaamta xataa way kala lahaayeen laakiin saddexdaas sanam ayaa ka mid ah asnaamta ugu waaweyn ee ugu caansan oo ay carabina kala lahayd oo qolo walba mid gaara ay si gaara u caabudi jirtay markaa tiibaa ilaahay leeyahy bal ka warrama maxay idiin tartay dhib iyo dheefba waayo islaamka markii la furtay ayaa nebigu sala allahu calayh wasalam asxaabtii intuu u diray ayaa la wada jejabiyey oo la baabi'iyey oo la zuuliyey oo wax alla waxay iska tareen iska dhaaf inay cid wax u taraane naftoodii ay difaaci kari waayeen ila dhagaxaan bay ahay dhagaxaanta laga qoray iyo geedaha iyo markaasaa ilaahay leeyahy bal ka warrama maxay idiin tareen inay wax idiin taraan daaye waxa weeyaan naftoodii ayaanay difaacin marka aayadduna waxay tusinaysaa dee dhagaxaanta iyo geedaha hore in loo caabuday alashjaar walaxjaar waxa uu rabbi yidhi markaa faraytum bal ka warrama allaata sanamka allaata iyo walcuzaa tafaasiir kalaa lagu fasiray laakiin kaas ayaynu qaadanno ka mida tafaasiirta mid ka mid ah afara'aytum bal ka warrama ayaa alla uu yidhi oo iiga warrama allaata sanamka allaata iyo walcuzaa cuze iyo wamanaata sanamkaa manaata bal ka warrama ahaalisata ee saddexaad alukhraa ee kale bal ka warrama maxay idiin tareen maxay se idiin qabteen laa shay weeyi wax alla waxay qabteen ma jiro wa xadiisu abi waaqidin illaysi waxaa kaloo u daliila in dhagaxaantiiyo geedaha la caabuday wa xadiisu abi waaqid abi waaqid xadiidkiisii alleysi ahaa radia allahu canhu qaala inuu yidhi kharajnaa maca annabiyi nebigaanu la baxnay sala allahu calayhi wasalam ilaa xunayn meesha xunayn la yidhaah ayaanu nebiga u raacnay buu yidhi abi waaqid illaysi haddaanu asxaabtii nebiga nahay wa naxnu xudathaau cahdin bikufrin annakoo gaalnimo ku cusub yacni annakoo markaasun soo islaamnay oo tawxiidka aan weli ku adkaanon aada u fahmin ayaanu nebiga xunayn u raacnay walilmushrikiina sidratun mushrikiintuna waxay lahayn geed gobaho yackufuuna cindaha agteeda ay ku ictikaafaan iyagoo dee geedkaa caabudaya wa yanuutuuna bihaa oo ay kula xidhaan geedka aslixatahum gaaladu wuxuu yidhi waxaanu ula baxnay xunayn oo nimanka mushrikiintiina waxay lahaayeen geedkaa gubka ah oo ay ku ictikaafaan wa yanuutuuna biha aslixatahum hubkoodana way ka soo laalaadin jireen oo way ku xidhan jireen hadda tabarukan biha iskagama xidhayaane geedkan iyagoo ka barakaysanaya ilan waa shirki inaad geed iyo dhagax moodo inuu barako gaara uu- ay ku jirto barako aan ilaahay gelin markaa hubkana waa ku xidhan jireen iyagoo ka barakaysanaya geedahaas yuqaalu laha waxaana geeddaa la odhan jiray gobkii ay mushrikiintu ka barakaystaan hubkoodana ku xidhaan daatu anwaad daatu anwaad baa la odhan jiray mid u saaxiib oo le meelo waxa weeyaan dee hubkii lagu xidho waayo anwaad waa jamcu nawd wahuwa masdarun sumiya bihi lmanuud wahuwa tacliiq anwaad horta waa jamcu nawd oo waa atacliiq waa xidhid yacni anaata ama naata wuu ku xidhay weeyi waana masder lagu magacaabay waxa weeyaan almanuud kii wax lagu xidhiyey laftiisii oo geedkii ah marka geedkii baa loo bixiyey daatu anwaad mid u saaxiiba waxa weeyaan meelo wax lagu xidhxidho daatu anwaad ay daatu tacaaliiq mid xidhxidhid u saaxiiba ayaa la odhan jiray yuqaalu laha daatu anwaad famararnaa waxaanu soo marray buu yidhi markaa bisidra geed gobaanu soo marray annagoo nebigii la soconna faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow ijcal lanaa annakana noo yeel daata anwaad geed aan waxa weeyaan hubkayaga ku xidhxidhanno noo yeel kamaa lahum daatu anwaad siday nimankan mushrikiintuba u leeyihiin daatu anwaad geedkaa waxa weeyaan hubkooda ay ku xidhxidhanayaan alxadiid xadiidka marka aakhirkiisu wuxuu ahaa inuu nebigu yidhi allahu akbar inaha sunan allahu akbar buu nebigu yidhi ilaahay baa weyn kelimada allahu akbar nebigu wuxuu odhan jiray cinda tacajub marka wuxuu la yaabo arko ayaa u odhan jiray allahu akbar ama subxaan allah marka wuxuu yidhi allahu akbar inaha sunan ilaahay baa weyne waa waddooyinkii gaalada waddadaas waxa uu yidhi qultum wladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lanaa ilahan kama lahum aaliha qaala inakum qawmun tajhaluun wallahi wuxuu yidhi waxaad tidhaahdeen reer banuu israa'iil siday nebi muuse ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilahan kama lahum aaliha noo yeel ilaah sida kuwan gaaladuba ay aaliha fara badan u leeyihiin waana waddooyinkii kuwii hore gaalada ayaa uu ku yidhi nebigu sal ly slam macnaha qisada nebi muuse waxay ahayd markii nebi muuse iyo ciidankiisii ilaahay u iiliyey ee nimankii reer banu israa'iil iyo qowm fircoonna la qarqiyey la halaagay iyagoo arkaya ee baddii ay ka tallaabeen ayaa waxay soo mareen waxa weeyaan nebi qoomkii nebi muuse niman mushrikiinah oo waxa weeyaan ku dul ictikaafsan asnaam ayay soo mareen marka haddee iyaga laftoodu iimaankii iyo diintii ku cusbay darteed ee aanay aada wax u fahmin ayaa markii ay soo mareen niman mushrikiin oo asnaamtoodaa ku dul ictikaafsan ay nebi nebi muuse ku yidhahdeen ijcal lanaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha sida kuwaniba ay aaliha u leeyihiin annakana ilaah noo samee markaasuu ku yidhi inakum qawmun tajhaluun nebi muuse markaa waa ku inkiray shirkiga iyo arrintaa dee kufriga ah ee waxa weyan ay yidhaahdeen annakana noo yeel wuu ku inkiray may samayn markaa qowmu muusa shirkiga iyo kufriga kumay dhicine waa hadal ka soo baxay unoo markii uu diideen ay ka joogsadeen ee ficlan umay samayn shirkiga markaa sidii oo kale ayaa nebigana sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisu iyagoo ahaa dad markaasun soo islaamay nimankaan la socday xuneyn u raacay oon weli tawxiidka aada u fahmin ayaa markay arkeen nimankaa gaalada mushrikiinta ah ee geedkaa ka barakaysanaya hubkoodii ku xidhxidhay ay yidhahdeen annakana kanoo kale noo samee markaasuu nebigu ku inkiruu yidhaha allahu akbar inaha sunan walle waa waddooyinkii kuwii hore waxaad tidhaahdeen nebi muuse asxaabtiisu sidii ay ku yidhaahdeen marka walow lafdigu haba kala duwanaado oo iyagu may odhan ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha sidii asxaabu muusa ee waxay yidhahdeen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad laakiin waxaa la ysaga shabahayaa xagga macno iyo madmuunkay isaga mid yihiin oo dee sida kuwaasiba ilaahay khayrkii ay ugu tacalluqayeen ee cibaadadiisa ay ugu tacalluqsanaayeen kuwaa hore ayaa kuwan mushrikiintan geedaha ag fadhiyaana laftoodu dee geedkan waxay u ag fadhiyaan inay ka barakaystaan oo ay ilaahay khayrkii caabudaan oo ay moodaan dhib iyo dheef inuu hayo halkaasaa laysaga shabahay asxaabta nebiga ee gaalnimada markaasun dee ku cusbaaya ee soo islaamayna macnaha shirkigii kumay dhicin laakiin maadaama aanay tawxiidka aada u fahmin waxay yidhahdeen ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad markaasuu nebigu yidhi ka jooga mar alle markii nebigu u diidana way ka joogsadeen markaa dee ficlan geedkii umay barakaysan oo may ictikaafin oo hubkii kumay xidhan laakiin markay ku hamiyeen wixii kuwii hore ay ku hamiyeen ee nebigu u diiday waa ka joogsadeen laakiin dee qofkii ka joogsan waaya ee geed ama dhagax ama wax kaloo ilaahay khayrkiiya ku tacalluqa ee moodo inuu barako gaara qabo ee dhib iyo dheefay ictiqaadi iyo tasaruf inuu leeyahay dee shirkibuu ku dhacay weeyi wa xadiisu abi waaqidin illaysi radia allahu canhu ayaa u daliila in waxa weeyaan dee dhagaxaanta iyo geedahaba ilaahay khayrkii la caabuday qaala waxau yihi marka abi waaqid kharajna maca annabiy nabigaan ula baxnay sala allahu calayhi wasalam ilaa xunayn xunayn baan ula baxnay wanaxnu xudahaau cahdin bikufrin annakoo gaalnimo ku cusuboo dee markaasuun soo islaamnay walilmushrikiina sidratun yackufuuna cindaha iyadoo mushrikiintuna ay leeyihiin geed gobahoo ay agtiisa ku ictikaafaan wayanuutuuna biha aslixatahum hubkoodana ay ka soo laalaadiyaan ay ku xidhaan iyagoo ka barakaysanaya oo yuqaalu laha daatu anwaad geedkaasoo la yidhaha daatu anwaad ay daatu tacaaliiq waa tii wax lagu xidhxidhaayey waxau yidhi markaa fa mararnaa bisidra annakuna haddaanu asxaabtii nebiga nahay geed gobaanu soo marray fa qulnaa waxaanu idhi yaa rasuula allah rasuulkii allow ijcal lanaa daata anwaadin kamaa lahum daatu anwaad rasuulkii allow annakana noo yeel geed aanu hubkayaga ku xidhxidhanno aanu ka barakaysanno siday kuwaniba u leeyihiin markaasuu nebigu yidhi allahu akbar inaha sunan ilaahay baa weyne waa waddooyinkii kuwii hore ay mareen ee iska ilaaliya waa shirkiye nebigu markaa waa ku inkiray waanu u diiday waanay ka joogsadeen oo ficilkii kumay dhicine mar alla markii hadalkii ka soo baxay ee nebigiina uu diiday halkii bay kaga joogsadeen wallahu subxaana wa tacaala aclam waxkam